sidaad warkaba ku maqlayseen qaybo ka mid ah waqooyiga iyo koonfurta gobolka california dalkan maraykanka ayaa waxaa tan iyo habeenkii axadda ka socda dab xoog leh oo ay saraakiishu sheegeen in ay baaritaan ku hayaan waxa dhaliyey qiiq madow ayaa hareeyey deegaanada qaar ee gobolkaasi cabdisalaan xaaji siciid oo ka mid a soomaalida degan gobolkaasi ayaan ka waraystay bal siduu xaalku yahay
hashay guud ahaan dabkan waxaa laga dareemayaa gobolka oo iska dhan sababtoo ah haddii meel uu dabka dhaco wuu fidaa marka si deg dega ayuu u gaaraa meelaha u dhow iyo magaalooyinka meesha dabka uu ka jiro agaarkeeda ah marka walaac fara badan baa jira guud ahaan gobolka iska dhan maadaama dhinaca koonfureed ee gobolka iyo dhinaca waqooyi ee gobolka labadaba ay ka jiraan laba dab oo kala duwan waa tahay labada dab bal haddaad noo kala sheegta dhinacay ka kala jiraan dhinacan loo yaqaano northern california habeenkii xalay ahaa ayuu ka bilowday dab aan la aqoon sida uu u dhashay laakiin si deg degana u fiday ilaa iyo kun iyo shan boqol oo guri ayaa ku shufbeelay labaatan kun oo qof dad u dhowna guryahoodii ayaa laga saaray hadda aan kula hadlayana dhimashada waxay maraysaa qiyaastii toban qof waa dab aad iyo aad u khasaaro badan oo lagu tilmaamay inuu yahay mid kamid a dababkii gobolka soo maray kuwooda ugu fiditaanka badnaa dhinaca koonfurta oo los angeles areadeeda ana caashay dab kale ayaa ka jira magaaladawaa dhinaca aad joogto ha anaheim hills meesha loo yaqaano oo disneyland ay ku taalo marka labadaa dab ayaa jira kan waqooyigu ilaa iyo sideed county oo kala duwan oo waaweyn oo waqooyiga california ah ayuu isu maray oo ay ka mid yihiin san rosa naba county iyo countiyo kale oo aada iyo aada u waaweyn oo ereyadaas ah marka inta badan dabkan cabdisalaan kama dhaco gobolada kale ee dalkan maraykanka california buu kusoo noqnoqdaa maxaa keena baa laleeyahay waxyaalaha dabiiciga ah ee gobolkan uu caanka uu ku yahay caashay waxaa ka mid a in uu jiro xilli loo mintiriyaba oo la yidhaahdo xilliga dabka waa bilaha udhexaysa bilaha toddobaad ilaa iyo bilaha tobnaad xiliyadaas california aada iyo aad ay u kulushahay gobolku gaar ahaan dhinaca waqooyi aan idhaahda e waxaa u badan buuro qallalan oo didib ah oo aada iyo aada u dhaadheer marka kulaylkaasi inta badan wuu keenaa waxa kale oo iyaguna jira oo la oran karaa wuu keeni karaa dabab ay bini aadanku ay abuuraan siday doontaba ha u dhacdo ilaa iminka lama oga dabkan caashay waxa keenay laakiin caadiyan labadaa dhinacuna ay u badan tahay laakiin mas-uuliyiinta waxay sheegayaan baa la yiri in dabkan dhinaca waqooyi ee khasaaraha faraha badan geysta inay baarayaan waxyaabihii dhaliyay marka mashaki baa jira in uu noqon karo dab aan buuraha ka dhalane waxyaaba ama khaladaad bini aadanka ka dhacay uu ka dhashay ha dabcan shakigaas wuu jiraa california maaha markii ugu horreysay oo dad bini aadanku ay sameeyeen uu khasaarooyin badan oo naf iyo moodba uu geystay caashaay boqol mar oo hore ayay dhacday marka waa khasab inay yidhaahdaan baaritaan ayaanu samaynaynaa waa taa ugu dambeyntii marka cabdisalaam waxaad iiga warantaa jawiga guud marka laga hadlayo tembratureka ama cimilada kuleylka hadda jira ee aad ku dhex jirtaan intuu gaarsiisan yahay guud ahaan aniga agagaarkayga mathalan magaalada los angeles oo kale markaad fiiriso markaad cirka kor u eegto caashay hawadu way xiran tahay waxaad arkaysaa qiiq aada iyo aada u fara badan oo magaalada geeskeeda gaar ahaan dhinaca koonfurta waa dabka ka imanaya dhinaca anahan hills meesha la yidhaahdo magaalada uu soo gaarsiiyey marka ilaa iyo xalay ilaa iyo maanta hurdadu way yarayd maadaama hawadii ay kulushahay maadaama qashinkii dabku uu hareeyey hawadii lagu neefsanayey marka kulayl aada iyo aada u fara badan baa jira caasha oo la dareemayo dabcan wuuna sii jiri doonaa maalmaha soo socda maadaama aysan aan aan la ogeyn dabkan goorta uu dhammaanayo iyo xilliga uu guud ahaan damayo jawiguna uu kulul yahay wax roobabana aysan jirin
kaasi waxa uu ahaa cabdisalaan xaaji siciid oo ka mid ah soomaalida degan gobolka california ee dalkan maraykanka halkaasoo uu tan iyo habeenkii xalay uu ka socdo dab xoog leh oo khasaare geystay goor dhaweyd ayuu khadka teleefonka iigu warramayay halkaad kala socoteenna waa washington